أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay xeryo ciidan oo murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaarahaas liibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka gaarisa golaha mucaaradka riddada ayaa mar kale ku hanjabay inay dhisi doonaan dowlad kale haddii garguurta uusan qaban doorasho ay heshiiska wada yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhalinyaro ah si bareera ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaas ay si adag uga hadleen ehelada wiilka la dilay mas-uuliyiinta wilaa saamiga ee baay ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo taasi oo lagu furayay mu'asaso waxbarasho maktabka tarbiyada ee tacliinta walaasaamiga ee galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada macadka qurduba ee magaalooyinka galhareeri iyo jacar نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay tobaniyo toddobada bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay xero ciidan oo murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay warkaasi war kale oo ku aadan xog dheeraad oo laga helaya khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka gaarisa waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxmed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada islaamiga baay ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen labo xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaallo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan allah fadligii markii dagaalka muddo kooban socday waxay geesiyada towxiidku si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta labadaasi xero inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay labo murtad oo mid ka mid ah sarkaal yahay laguna magacaabo nuurow qurate kaasi oo taliyo ka ahaa mid ka mid ah labada xero ee mujaahidiintu xalay la wareegeen sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaaladan xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo kusoo qanimaysteen labo qori oo eeka afartan iyo toddoba ah iyo mid r b g ah iyo sagaal boosh dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee degmada faafi ee gobolka gaarisa waxaana allah fadligii dagaalkaas lagu dilay labo askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay shan askari oo isla kufaarta ah iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray xerada saliibiyiinta kenya ah ee mujaahidiintu ay weerareen howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani golaha mucaaradka riddada ayaa mar kale ku hanjabay inay dhisi doonaan dowlad kale haddii uusan garguurta qaban doorasho ay heshiiska wada yihiin tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed shir ka dhacay magaalada garowe ayaa waxaa isugu yimid xubnaha farsamada ee golaha mucaaradka ee isugu yeera mustaqbalka soomaaliyeed shirkan ayuu mucaaradku ku sheegeen inay ku diyaarinayaan tubta wadaxaajoodka arrimaha doorashooyinka iyagoo sheegay inuu xasan gurguurta weli ka warwareegayo in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka xilli uu sii dhammaanayo muduxileedka kooxda xasan gurguurte war ka soo baxay golaha mustaqbalka ayaa mar kale waxay ugu baaqeen xasan gurguurte inuu muddo bil gudaheed ah ku koobto shirweynaha looga arinsanayo doorashada soo socotaa waxay ku hanjabeen in haddii gurguurtu uu ka dhagaado qabashada shirkaasi ay qaadan doonaan tallaabooyin ay ku soo dhisi doonaan dowlad barbar socota tan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte ayaa weli ku adkaysanaya inuu qabanayo wuxuu ku sheegay doorasho qof iyo cod ah taasoo mucaaradka si weyn ay uga biyadiidan yihiin islamarkaana uga soo horjeedaan mudaxileedka gurguurta ayaa waxaa ka dhiman muddo shan bilood ah mana jiro xal laga gaaray doorashada riddada ah xilli labada dhinac ay sii kala fogaanayaan islamarkaana uu sii xoogeysanayo khilaafka labada dhinac u dhexeeya jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhalinyaraha si bareera ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaas ay si adag uga hadleen ehelada wiilka la dilay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad dilalka bareerka ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa ka dhacaya magaalada muqdisho waxayna noqdeen kuwo joogta iyadana gudaha magaalada caasimada uu ka dhacay fal dil ah oo askari murtada uu u geystay wiil dhalinyaro ah dilkan oo si gaara uga dhacay degmada waaberi ayuu askariga murtadka u geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed abuukar ehelada wiilka oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in wiilkooda isla weynay uu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo saddex cishana ay sheegeen in meydkiisa ay tallaagada ay ku hayeen markii dambena cabashadooda cid dhegaysataa markay waayeen ay iska aaseen waa kuwan qaar ka mid a ehelada iyo asxaabta wiilka dhalinyarada uu dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wiilkeenna ha ku soo tiirii tacabeelnay markaa labaatan jir soo gaarsiinin inaa kibir iyo maag ka suu dilay saa iila hadli kartaa see nalkii igdami u dhihi kartaa ee u dilay wiilkeenna sanadkan uu maxaan lahaa dugsiga sare ka qalin jibinaaya wiilkeenna waxaa rabnaa inaan cadaalad weelno saddex beriayoo firinjeer noogu jiraa waxna soo gaaray oo dowladda aan ma jiro maxamed abuukar cabdulaahi waxaa la dilay habeenka kowda bisha lix saac oo habeennimo dowladda waa u sheegna meel walbaa marna wax cadaalad noo keenaa ma leh ugu soo wada baxnay annaga maanta annagoo habaryarla oo eedalo adeerla dhammaan famiilka wiilka oo ka dhashay ah ilaa hadda laama ammaanka meel aanaan istaagin malaha wax wax noo qabanayana ma lahan wiilka wiilkeena dile waa nin dowladda ah waa nin militari ah halkaanuu ku dile waa la yaqaanaa aamiin abuukar cabdulaahi wiilkan uu wax soo baxaayo oo ahaa uwixii dalku ahaa kibir iyo kasii maagaan loo dilay mana mana yeeleen dilkiisa bas arabnaa ninkaas wiil arday oo ahaa sanadkan qalinjibinayo ahaa wiilkan oo ardayga ahaa oo miskiinka ahaa saddex maalin oo finjeer ku jiray laga dilo wiil qaali ah aad u jecelnahay waxaana loo dilay kas iyo kibir
dhacdooyinkan dilalka ay ku kacayaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta ah uga dhacaya magaalada muqdisho waxaana badanaa maleeshiyaadkaasi dadka rayidka ay u dilaan lacagabaad ah halka kuwo kalena sabab la-aan ay ku dilaan dadka shacabka ah jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam mas-uuliyiinta lasaamiga ee bay ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo taasi oo lagu furayay muaso waxbarasho faahfaahinta warkaasi waxaa ku ebaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin awaiman iyadoo ay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo barbaarinta islaamiga ah iyo tarbiyada jiilka da'da yar ayaa mu'asasada barashada qur-aanka kariimka ee alfurqaan waxay qaaday tallaabo muuqata oo xagga ballaarinta adeegyada ay u fidinayso bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mu'asasada noocaan ku ah baridda qur-aanka kariimka iyo koobcinta akhlaaqda da'da yar ayaa xarunteeda shanaad waxaa si rasmi ah looga hirgeliyey deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay waxay ahayd xaflad ballaaran oo lagu furayay mu'asasadan lagu baranayo qur-aanka iyo culuumtiisa taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo salaadiin abwaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn furitaanka xafladda mu'asasada alfurqaan waxaa ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo kelimaad dhiirigelin iyo bogaadina u jeediyey waalidiinta iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale allana waa noo dardaarmay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara dadka mu'miniinta alle wuxuu amray naftooda iyo owlaaddoodaba ehelkooda inay naar ka ilaaliyaan cali bni abi aalib baa la weydiiyey markaasuu radia allaahu canhu callimuuhum addiin diinta bara buu yidhi mar haddaad diinta bartaan naar waad ka ilaaliseen lianna innamaa yakhsha allaah min cibaadihi alculamaa qofka hadduu cilmi barto alle macrifo u yeesho diinta barto waalidka waa ixtiraamayaa macallimka waa ixtiraamayaa ummad qiima leba baa noqonaynaa jiilkan meeshan loogu talagalay ee maalkan badan lagu bixiyey waxaa loogu talagalay dadkii diinka ilaahay u dagaalami lahaa wey waa dadkii diinka difaaci lahaa wey waa kuwa bedeli lahaa waalidiintooda wey marka waxaan u dardaarmaynaa waalidiintuna ilmaha inay soo diraan mucalimiintana ay ku dadaalaan waalidiintuna macalimiinta inay darajeeyaan jazaahum allahu khayran maamulaha mu'asasada ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay waxbarashada qur-aanka doorka mu'asasada alfurqaan ee tarbiyada bulshada iyo sida ay xaruntan uga jawaabi doonto baahida waxbarasho ee boqolaalka arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ee loogu diyaariyey halkan maxaan fadhiyna furitaanka mu'asasat alfurqaan litaxfiid alqur'aan alkariim watarbiya alislaamiya faraceeda shanaad maxaafadada baydhabo gaar ahaan maqarka iidaala mu'asasada hadaf shamay waaha kow khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama inay la ka guulaysada khayriyadaasna waa ka sheegay xadiidka cuhmaan bni cafaan inuuna ka guulaysana lama watacaawanuu cala albiri waataqwa iniyo wanaagga iyo kheyrkaiyo alla ka hubsinta in iskaalmaysana saddex mu'asasadani ha saarta jiil mutamasik ah xaamil bikitaab illaahi ha saarta ahdaaftii intaasu mu'asasada maylataa muqarar muqarar shame kumida alqiraa'a walkitaaba oo farbarkilinijeeda waxyaabaha laka barada doona alqur'aan wa culuumuh qur-aanka iyo culuumtis alxadiid wa culuumuhu laka barade alcaqiidat alislaamiya alfiqh iyo laka barade alsiira iyo aladkaar iyo may kale biyaase towjiihaad tarbawi towjiihaadka ardadana way towjiihiye macalimiintana way towjiihiye waalidiinta naftiya way towjiihiye xubno kala duwan ayaa xafladda ka hadlay waxaana ka mid ah abwaan cabdulwaaxid gamaadiid cid kasta oo xafladeenna khayrka badan ee qur-aanka lagu weyneynayo lagu baranaya ka shaqaysay soo agaasintay meel marisay ilaahay abaalkooda ha weyneeyey iyagana taasi waa iga mahadnaq waxaynu isku baraarujinaynaa nimcada aad haysato marka aad u fiirsatay inaan lagula qabin waxa aad ogaanaysaa waxa aad haysato qur-aanka kariimkaee maanta aqalka intaa leeg loo dhisay aqalka loo dhisay maanta haddii hoolkanaynu ku jirno boqol halaad lagu xareeyo u qaadaya boqol halaadoo geela siday ahaan jirtay cooshad baa lagu bartaa soo ma aan xurmo iyo ixtiraam lagugu hayn bal adigoo nasiibkaa helay oo taxta alwilaayaat alislaamiya intaas oo mujaahidiini hareeraha kaa taagan yihiin oo sidaa u karaamaysan oo qur-aankii haddaad baran weyda bal ka waran ood garan weyda nimcadaa soo mushkilad ma ugu dambeynna waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaah ee baay isaga oo jeediyey kelimad u badnaa dardaaran kuna dhawaaqay furitaanka mu'asasadan iyo ujihaadka xaaladda uuna geedka ka jarna dareemaan weliba faraacagan geedka maalinta hata la furahayo una teeganna may dareemasaana waa maalin oo kuleel jara jiilaal jara dadka bershi bal abaarbasaa daaliyahayaan ilaahay noo badbaaday subxaana wa tacaala iyo hatana mujaahidiinta ma iska dayeena ane ansurugna mu'asasada ii taabagelintii oo walaayaadkao dhan ina la geysiyey meeli mu'asase lamaad anbaahan he ani may buaha la geysiyo laka dara may dareemasaana markan ini jiilka yaryar iyo awlaado yaryar xilligii maskantiyo walba wada faday daakiradii nadiifkaata walduuba fadeen waqtigaanu ku dayacnay jiilalkuuleela kooyna deblaninka dhag abaara kooytina deblaninka dhagna fursad kasta markii iyo marxaladii teeganta lagu faa'iidaysado jaaniskaasi la dhumin dareema kortan juhdiga noocgaase iyo waagacaguna hata ka jarna xabadii dagaalka iyo hoolo socda ani maybu ah muasasaad muasasadii wila may lahay usoo dhisay wado meelo usoo dhisay geysiyey may ka dhagantaa hami weyn inay dadkii xambaarsiiyey may fadaana inay qadiyadaasuna ka buraarayna ka bulsho ahaan gaar ahaan dadka ka nool oo nasiibkan waaldhabi deegaanka uun hati roogna oo iidaale dhammaan mushaarakiinta may ballaha ilaahay abaalkii hibadiyo ikhlaas idaacadna ahaato insha allahu tacaala warbarashada iyo garabsir mowje baaraka allahu fiikum mu'asasatu lfurqaan farcu iidaale
boqolaal arday oo wiilal iyo gabdha isugu jira ayaa si toosa uga faa'iidaysan doona xarunta shanaad mu'asasada alfurqaan ee deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ee baay jasaaka allaahu kheyran walaalka abu ayman maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada macadka qurduba ee magaalooyinka galhareer iyo jacaar faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
tartankan oo noociisa uu ku cusub yahay faracyada macadka qurduba ee wilaayada galgaduud ayaa waxa uu u dhexeeyey laba majmuuco oo ka kala socota magaalooyinka galhareeri iyo jacar oo ka wada tirsan furuucda macadka qurduba ee wilaayada islaamiga ee galgaduud majmuucada faraca qurduba galhareeri ayaa loogu magacdaray qudus halka majmuucada faraca jacarna loogu magacdaray majmuucatu khaza musaabaqo aad u wanaagsan oo xiiso badan ayaa ka dhacday gudaha macadka qurduba qaybta galhareeri taas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin nabadoonno macallimiin iyo dhammaan bahda waxbarashada maamulaha macadka qurduba galhareeri ayaa waxa uu ka warbixiyey ugu horrayntii ujeedka musaabaqada iyo cidda tartamaysa ujeedka la isugu imaaday ee bulshada gudbina wuxuu ahaa musaabaq ah cilmi ah oo dhexmiri doonta laba majmuuca oo ka mid a majmuucooyinka ama ka socota macaahida qurduba wilaayada galguduud labada majmuuca deegaan ahaan waxay ka socdaan degmada aan joogna galhareeri iyo deegaanka jacar haddaba labada majmuuca oo magacooda lagu yidhaahdo qudus iyo khaza ayaa insha allahu tacaala maanta waxay isweydaarsan doonaan aqoon ayay isweydaarsan doonaan tartankan waxa u dhexeeyo waxaa larabaa dadka inay fahmaan ma aha inuu u dhexeeyo deegaanka jacar iyo degmada galhareer ma ah waa laba mabcad oo qurdubo ka tirsan oo furuucda qurdubo ka mid ah ayaa tartamaya ujeedku waxaa weeyaan in la tijaabiyo qortooda haddii ilaahi subxaana wa tacaala uu qadaro qayb ka mid ah inay laga guulaysto wax kaa guulaystay waa walaalaha meel kale kama aad musaabaqada ayaa waxay ahayd mid xiise gooni ah xambaarsan koox kastana si weyn isu soo diyaarisay su-aalihii guddiga musaabaqada weydiiyeyna labada kooxood sidan ayay u dhaceen maata shakhsun qofaa dhintay wuxuuna ka dhintay can ummin hooyo wa abin aabbe wa bintin gabar wa bintibnin wiil gabar u dhalay wa zawjin nin wa ukhtin shaqiiqatin walaal hooyo aabba ku dhaleen wa ukhtin lilabi walaal aabba ku dhalay wa bnibnin wiil wiilow dhalay famaa nasiibu kullin min haaulaa qof kasta xuu leeyahay oo dadkaa ka mid a asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabsamid waxaan ka socdaa majmuucada qudus su-aashan weydiiye jawaabteeda haddaan isku dayo ummin waxay qaadanaysaa sudus wakhto shaqiiqa wakhtila abin waa la xijaabaa abin wuxuu qaadanayaa sudus bintun waxay qaadanaysaa nisfi bintu ibnin iyo ibnu ibnin waa casabo zawjun waa arbuc bismi illaahi araxmaan raxiim majmuucatu qudus su-aashooda la weydiiyey ee ka socotay cilmulfaraa'idka jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab oo sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo su-aashan waxay leedahay iqra' min albeyti man kaana lirasuuli fii ilaa intaad ka gaarayso yakfiruhu lwahaabu su-aashaas insha allahu tacaala waad fahamteen say la tahay usoo diyaargarooba insha allah bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu iyo asmaa ka socda majmuucata ghaza su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo man kaana lirasuuli fii makaani haaruuna min muusaa bilaa nukraani لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سالما فالستة المكملون العشرة سائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوا السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقدار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم ومن من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخضهم يغفره الوهاب majmuucatu ghaza su-aashoodii la weydiiyey ee ka socotay maadada caqiidada jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ka mid ahaa nabadoonnada ka soo qayb galay ayaa u hambaliyey tartamayaashii ka kala socday faracyada qurduba galhareeri iyo jacar una duceeyey waxaan leenahay markaan dhegaysanay su'aalihii labaatanka su'aaloodahay iyo qaabka looga jawaabay waxaan qiraynaa meesha waxaa la ysugu keenay dad da'yar ah oo dadaalay oo casharadii la siiye xifdiyey oo ku dadaalay inay bartaan awel min aakhir waxaan leenahay maashaa allah cilmigooda allah barakeeyaan leenahay kuwo wax la baro ummaddana wax sii bara allah ka dhigaan leenahay waxaan u ducayaynaa mucallimiintii ku dadaashay oo dadka aan aragnay wax soo bartay oo jahliga ka soo saartay ayagana waxaan leenahay miisaanka qiyaamo allah u saaro macallimiintii macallimiin soo saarta waaye daqa jaariyaan go-in allah uga dhigo cilmiga ay bixiyaanaan leenahay guddiga tartanka wuxuu ku dhawaaqay natiijada musaabaqadii dhex martay majmuucatu qudus iyo majmuucatu ghaza majmuucada qudus waxaa la weydiiyey toban su-aalood tobankii su-aalooda la weydiiyey waxay uga jawaabeen si sax ah halkii su-aalna waxay ku saxneed aan dhahnay laba darajo waxay ka dhigan tahay in ay helaan halkaahin labaatan darajo waxaa u soo gudbay su'aal ka faa'iidaysi ahayd su-aasha ayadana way ka jawaabeen waxayna ku heleen hal buundo haddaba majmuucoodu waxau noqonayaa labaatan iyo kow darajo ayay keenayaan sidaa ayay ka dhigan tahay majmuucada baa oo magaceedu u waayo majmuucatu ghaza ayadana waxaa la weydiiyey sidoo kale toban su-aalood tobankii su-aaloodoo la weydiiyey waxay si saxa uga jawaabeen sagaal su-aalood halka ay soo hareer martay hal su-aal halkaa su-aalna ka faa'iidaysigeedii loo gudbiyey majmuucatu qudus waxay ka dhigan tahay marka sagaal su-aalood ay si saxa uga jawaabeen mid welibana ay ku saxneed laba darajo in sidaa ay ku helayaan siddeed iyo toban darajo ay majmuucatu qaza ay heshay intaa ayayna ahayd baaraka allaahu fiikum ku dhawaaqista natiijada waxaan rajaynayaa qolo weliba sida aan arkaynaba inay si fiican ay qolo weliba u dadaalayso musaabaqadan waa qaybta koowaad oo ay isku arkeen labo ka mid ah qaybaha macadka qurduba ee wilaayada iyadoona ay jiri doonaan faracyo kale oo is arki doona
guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaa inuu suurtogeli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumahadsantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak